haatay binniyaati niyooyinka unbay ahaay waxaa ka fiican in cumuumkeedii hor loo daayo o la yidhahdo inama alacmaalu camalyaalkii murtabitatun mid ku xidhan wey binniyaati niyooyinkay ku xidhan oo camal walba niyadiisuu ku xidhay niyada iyo qasadka lagula yimidee keenay ee samayntiisa ka dambeeya ayuu camal walba ku xidhay haddii niyada keentay ay niyo xun tahay camalkaasi waa xumaaday hadday niyada iyo qasadka camalkan keentay ay niyo wanaagsan tahay camalkaasi waa wanaagsan saa daraaddeed baa misaalka xadiis ka dambeeyey muxuu ahaa faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulihi waa niyadii wanaagsane sooma waman kaanat hijratuhu ila dunya yusiibuha aw imra'atin yamsixuha fahijratuhu ila maa hajara ilayhi waa niyadii xumay saas maana marka si misaalka labadiisa darafka uu usoo galay xadiidka waxaa fiican in la yidhahdo inama alacmaalu camalyaalki camal noocuu dooniba ha ahaadee biniyaati murtabitatun mid ku xidhan way biniyaati niyooyinkay ku xidhan oo niyadaasi waxay tahay unbuu camalku ka noqonay niyadaada haddaad ilahay keyrka ula jeedo camalkaa waa u dhamaatay haddaad ilahay dartii ula jeedo camalkaasi waa ilahay baala subxaana watacaala oo kaa abaalmarinaya macna ayib wa inamaa likulli imri'in cid walbana waxaa u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyooy ruux walbana wuxuu niyeysto buu leeyay macnihii kii hore uu faa'iideynayo macno aan ahayn bay faa'ideynaysaa jumladan dambe wainamaa likulli imri'in maa nawa maxay faa'ideynaysaa waxay ku kala gedsan yihin macaaniday faa'ideynaysa waxaa ka mid a tani waxay faa'iideysay waxaad niyeysato inaad ajirkiisa leedahay kaa horena muxuu yihi camal kastoo la sameeyo niyaduu ku xidhay marka niyadu way ka guda weyntaa camalka niyo keliya oon camal lahayn in lagaa ajirsiiyo waa suurtagal laakiin camalku niyo la-aan lagaa ajirsiin maayo niyadaa marka asal ah niyadu iyada keligeed ah cibaado mustaqila way noqotaa laakiin camalku bilaa niyo cibaado ma noqo saas maa marka wainamaa likulli imri'in maa nawaa ruux walba wuxuu niyeysta unbuu leeyahy wixii haddaadan niyeysanin oo cibaadadii aadan niyoonin macnaheeda waxa weeyaan malhid waa cibaada ahaan u dhicmayso cibaadaadka maxaa yeelay niyada waxyaalaha loo keeno waxaa ka mid a niyadu in ay cibaadaadka iyo caadaadka kala saarto khaasatan hadday isu eg yihiin masalan tusaale ahaan waad qabaysan rabtaa qabayskan aada qabaysanayso inuu yahay mid aada isku nadiifinayso ama aada waxoogaa soo yara kululaato ood isqaboojinayso iyo kii cibaadada ahaa inuu yahay maxaa lagu kala garanaya niyada un baa kala sooci waagu markuu baryo ilaa qoraxda intay ka dhacaysay baadan cunto cunay inaad isaga dayso cudurku haya iyo inuu dhaktar kuu diiday iyo inaad adigu danta inaad weydayba waxaad cuntaba weyday iyo inaad cibaadadii soonkayd ula jeedo maxaa lagu kala garanaya maxaa kala soocayo waa niyadaa kala soocay marka niyada waxaa loogu talagalay inay kala socdo waxyaalaha caadaadka iyo waxyaalaha cibaadaadka waxaa kaloo loogu talagalay cibaadaadka laftoodii inay niyada lagu kala soco cibaadada masalan salaada duhur waa afar ragcadood salaada casarna waa afar ragcadood inaad duhur tukanayso inaad casar tukanayso waa qaabka loo samaynayo waa isku mide maxaa lagu kala soocaya niyada unbaa kala soocaysa marka cibaadaadka isu egna niyadaa lagu kala soocaa markaad laba ragcadood oo salaad subaxa tukanayso iyo markaad laba ragcadood oo labadii ragcadood ee sunahii ka horreeya aad tukanayso maxaa lagu kala soocaya labadii waajibka iyo labada sunnaha maxaa kala soocaya niyada unbaa kala soocaya marka niyadu waa cibaadaadkana waa kala socdaa caadaadka iyo cibaadaadkana way kala madhaa saas maana marka shaygu inuu markuu cibaado yahay laabudda waa in niyo loola yimaado oo niyadii ay macnaha waxa wey meesha timaado maana ayib niyadu marka waa saas uu imaamu nawowi kusoo sheegayo niyada maxalkeedu waa qalbiga safiinaha waa ka dhihi jiray wa maxaluhaa alqalbu booska niyadu ay ka dhacdo ee niyada sameeya iyo qasadka waa qalbiga carabka iyo afka lagama niyoodo niyada shaqo iskuma ayla niyada booska ay ka dhacdo waa qalbiga saas weyaan sidaa daraaddeed bayna ka sugnayn nabiga sal lay slam walaa can axadin min asalaf iyo salafka ruux ka mida kama sugna in niyada lagu dhawaaqo oo lagu hadlo oo la yidhahdo masalan nawaytu maxay ahayd usalii somaha ama usalii farada duhri oo kale ama nawaytu farada alwudu'i oo kale ama nawaytu sawma hadin oo kale lama hayo iyadoo nebigu ku hadlay salawatulli waslamu caleyh saxaabadii iyo raggii ka dambeeyena ayagoo ku hadlay lama hayo a'imadii afartaana ayagoo ku hadlay lama hayo rag dambe oo muta'akhiriin oo dambeeyey baa waxay ijtihaadeen oo waxay yidhaahdeen waa sunno in lagu hadlo si hadalka dhawaqeeda iyo qalbiga waxa ku jira isu kaashadaan bay dheh ode hadday sunno tahay soo rasuulku inooma sheegeen ya rasuulku wax khayra miyuu naga qarin lahaa oo ilahay noo dhaweynay maya salafkiisa kama soo buriyeen oo aimadii waaweynaa iyo mayna soo buriyeen oo mayna ku dhaqmeen ha hadday jiri lahayd marka mar haddayna kuwaasi ku dhaqmin macnaheedu waxa weeyaan in lagu dhawaaqaayo waa bidco aan sugnayn waxaa yidhi niyada booskeedu waa qalbiga salaadu usaliina kama bilaabato salaaddu waxay ka bilaabataa waxa inoo soo socda insha allahu tacala meeshay salaadu ka bilaabato way inoo soo socotaa sidaas daraaddeed baa culimo fara badan oo xataa culimada shaaficiyada ka mid a taa waxay karahaysteen ama necdaysteen in salaada allahu akbarta wax ka horeysa in lagu dhawaaqo waxaa ka mid a masalan nin la yidhaahdo aburabiic sulaymaan oo raggii shaaficiyada culimada ugu waaweyn oo kamid a wuxuu yihi waa makruuh bidca aan wanaagsanin wey waxaa ka mid a ragga masalan suyuuqi alimaam suyuuqi jalaaludiin suyuuqi wuxuu ku qoray kutubtiisa qaar kamid a sidoo kale inay bidca tahay usalli in la dhaho suyuuqi baa kamid waxaa kamid a nin la yidhaha calaa-udiin ibn cafaar isaguna wuxuu kamid yahay ragga isbaatiyey inay bidca ahsan lahayn ay imaamu shaafici baa dadka qaarkiid ka sheegay laakiin alimaamu nawowi wuxuu yihi in la yidhaahdo usallii waa wejhi awjuhda imaamu shaafici ka mid ah wuxuu yihi wax sugan maaha waxaana arrintaa sheegay nin aan fahmin hadalkii imaamka nin culimada kamid oo si xun u fahmay hadalkii imaamu shaafici baa imaamu shaafici kasoo guuriyey isagana waa waxaa la yidhi waa waa khaldamay imaam nawi imaam nawi baa kamid a ragga yidhi waa ku khaldamay fahamka noocaas macna marka masaladaasi ma sugna masaladaasi sal malaha rag mutaakiriin oo dambe un baa keenay macna ayib uma kadib atakbiir le niyada markii lala yimaado waxaa ka dambeeya in salaadii la gala sooma salaada gelitaankeedii baan soo gaarnay marka atakbiiru allahu akbar kii wa uma kadib kaana wuxuu ahaa sal lay sl nabigu yastaftixu mid bilowda asalaata salaada wuxuu ku furfuran jiray oo ku bilaaban jiray biqowlihi odhahdiisa uu yidhaahdo allahu akbar wax lagu dhawaaqo salaada waxaa ugu horeeyo afku ku dhawaaqo allahu akbar wax ka horey wa amara wuuna amray bidalika arrinkaas almusiia ninkii xumeeyey salaatahu salaadiisa ninkii xumeeyey kamaa taqadama sidii noo soo hormar ninkaa waan soo barnay sooma almusiia salaatahu hadii lagu dhao waa ninkii nebiga ku agtukaday dhowrkoor salaada lagu celiyey ninkaasaa la yidhahda almusiiu salaatu ninkii salaadiisa xumeeyey ee si xun u tukaday wa qaala wuxuu yihi nabigu lahu isaga ninkaa salaadiisa xumeeyey wuxuu ku yidhi inahu amar iyo shani laa tatimu ma dhamaystirm ma dhamaystirmayso salaatun salaad liaxadin ruuxna u dhamaystirmi mayso oo min annaasi dadka ka mid xataa yatawadaa ilaa uu ka weyse qaato oo fayadaca uu dhigo alwuduua alwaduu'a weysadii mawaadicahu boosaskii loogu talagalay u dhigo yani wayse weysadii meelihii ay lahaayeen iyo xubnihii loogu talagalay uu dhigo uma kadibna yaquula uu yidhaahdo allahu akbar saas maana allahu akbar markuu soo weyse qaato allahu akbar buu salaadii ku galaya macana ayib wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa miftaaxu salaati salaada furaheedu ahuuru ahuuru dahaaro qaadasho inaad soo weyse qaadato soo soo dahirto waa furaha salaada kow wa taxriimuhaa xarimideedua shayga xarimaya salaada oo macnaha iyada mooyaane wixii ka baxsan kuu diidayaana atakbiiru allahu akbar tawa wa taxliiluhaa midka xalaalaynayo oo kuu xalaalaynaya iyada waxaan ahayn iyo afcaashii kale iyo dhaqankii kale kuu banaynayana atasliimu assalaamu calaykum macnaheedu waxa waay salaada waxaa fura u ah oo lagu furaa dhahaaro qaadashada ruuxaan dhahaaro qabin salaaddii ma geli karo ma ma furan karo uma furmayso ayib salaada afcaasheedii iyo aqwaasheedii waxaan ka ahayn oo ka baxsan goormay xaaraam kaa noqoni waa markaad un allahu akbar dhahda wy yacni hadalkiibaa ka mida dhaqdhaqaaqii faraha badnaabaa ka mida yani waxa weeyaan afcaal fara badan iyo dhaqamo fara badan oo salaada banaankeeda kuu banaanaa markaad salaada ka baxsan tahay kuu banaanaa goormay xaaraam kaa noqonaya waa markaad allahu akbar tidhaahdo wixii ka dambeeyaad salaad ku jirtaa wy macna oo salaadaa waxaan ahayn iyo afcaasheedii iyo aqwaasheedii waxaan ahayn ay xaaraamka ayi goormay kuu banaanaanayaan waa markaad tidhaahdo assalaamu calaykum salaadii ka baxday wy macna marka waxaa xidha taxriimkeedu waa allahu akbar yani xalaal noqoshadeeduna waa assalaamu wy mana salaamta macnaha yani taasaa ugu dambaysa taasaana ugu horeysa sidaas weya marka kuma hayno axaadiista nabiga sal lay aslam usalli baa salaada lagu rufataa salidaasi waswaas badan bay dadka geli aad baa loogu rufaaday oo dadka intooda qaar badan bay waswaas geli qaar waxaad arkaysaa macnaha usalliiba aan ka dhamaanay usalli usalli usalli marka dambe su usalli uleeyahy salli salli bayba isu bedeli marka dambe salli nin waa aan isku xidhay oo aan rusa wanaaqsan karin waa waswaaskaas ku dhacay markaasuu salaada marka laisu taago usaliida uu bilaabo baa salaada lagaga bixi markii salaada laga baxo waa duhurkii masalan yuu aadaami masaajki loo kala ta keligiiba aadaami si shaydaanka u isaga caydiyo shaydaan buu la dagaalamsanya markaasuu aqimi markuu aqimo salaadii gal is yidhahdo usallii uu dhaho meeshaana loo dhex fadhiya haddana usallii ubuusa dhaafay usallii usallii usallii ilaa casarka laga gaaro casarku ka baxo meeshaasu ninkaasi taagnaano usalli buu ka hayn salaadii duur way dhaafi casarkii wuu dhaafi waa kadeednay marka waswaas bay dhalisay waswaas fara badan bay dadka ku dhalisay usallidan kadeed badanna way keentay ayadoo bidcada haddana lagu rafaaday wahaakada bidcooyinka saa un baa loogu rafaadaa waxaan sunno ahayn dadku way inku rafaadi saas way macnaha ayib markii dambe ilahi baa caafiyey subxana watacala ninka isaga wa kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaado mu ahaa sidoo kale yani naweytu sawma qadin oo kale waxaan garanaya waagaan baadiyaa dhignay dadku caamadu markay doonayaan in soonka loo xidho soonka yaa ku xidhmay dhihi jireen waxaa laga soo lugayni meel malaha shan kilomitr isu jirta yaa loo soo socdaa wadaad reer hebel la joogo oo dadka soonka u xidha oo naweytu sawma qadin u yidhaah waa loo soo lugayni muddo hal saaca si dadka uu soonka uu xidho sawma qadinka laleeyahayba wax jiraba maaha ee dadkii lagu kadeeday marka bidac fara badan oo waxaa jira lagu dardaray diinta oo haddana maca dalika dadki ku rafaadsan yihiin in laga maarmaray ahayd oo farahaba laga qaada dhinkeeda macana wa kaana wuxu aha nabigu sal ly slam yarfacu mid kor u qaadu ahaa sawtan sawtkiisa bitakbiiri allahu akbartu soonka kor uu qaaday allahu akbartu markuu salaada galay allahu akbar kor buu u dhaqaaqi jira macana xataa yusmica ilaa uu ka maqashiyo man khalfahu dadka gadaashiisa ilaa ay maqlaan dadka codkiisa wuu kor u qaadi jiray nabigu sal lay slam wakaana wuxu nabigu sal lay slam idaa marida hadduu xanuunsado rafaca miduu kor u qaado abubakrin baa kor u qaadi jiray sawtahu codkiisa dawakiisu abubakr dadka soo gaarsiin jira kor u qaadi jiray yubaliq waxaala uu gaarsiinaya abubakr annaasa dadkii ayuu gaarsiinayaa takbiirahu nabiga allahu akbarkiisa hadduu macnaha waxa wey imaamka codkiisu gaaban yahay ama uuba xanuunsanayo inuu mubaliq samaysan karo oo ruux kale gadaal ka dhawaaqi karo si uu macnaha dadku ay u maqlaan ayaa macnaha laga qaadanaya saas kun jira laakiin hadda masalan khaliijka o kale khaliijka yaana dhihin xarameynka o kale hadda masalan madiiniya maka ciddii tagtay waa tagtay waxaad arkaysaan masalan imaamku allahu akbar markuu dhaho isagoo microfon hay oo xaafadaha laga maqlay masaajidka iska wadaay ba haddana mid baa ka daba dhawaaqay allahu akbar allahu akbar buu ka daba leeyay looma baahna wax loo baahan yahay maaha shay sunno ana ma aha maadaama dadkii ay codka imaamka maqlayaan in mubaliq la sameeya looma baahna taxsiilul xaasil wa sunnadana ma aha imaamku markuu codkiisu gaarto unbaa mubaliqa u imaan karaa macnaha saas ayib وkاn وxaa نبgu sl ه وsم يقul mid yihahda إdا qاl haduu yihahdo اimaم imaمku haduu yihahdo الله أكبر faqulوu waxaad tidhahdaan الله أكبر haduu imaamkiinu الله أكبر dho marku salaada galo الله أكبر dhaho idinkuna الله أكبر ka daba dhaho salaadii gala saasuu nabgu dhihi jira sl ه sم رفc اليadayn labada gacmoodo kor loo qaado marka الله أكبرta lafdigaas lafdigaa waxaan ahay salaada laguma geli karo xanafiyada waxaa laga sheegaa inay yidhaahdaan allah lafdi la macnaa haddii lagu bedelo salaada waa lagu keli karaa allahu acdam haddaad tidhahdo salaadii waa ku xidhan tahay baa laga sheega waa macno isaguna aan sax ahayn allahu akbar waxaan ahayn salaada kuma xidhan lafdi kastoo la macno ah salaada ku xidhmayso oon kan ahayn macna rafcu lyadayni labadii gacmoodoo kor loo qaado salaadii marka la gelayo wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood taaratan mar maca takbiiri allahu akbarta la jirankeeda hal mar buu wada qaadi jira macna waxay noqonaysaa marka allahu akbar yani allahu akbarta iyo gacmaha qaaditaankoodii baa hal mar kulmay waa marmartaas samayn jiray wa taaratan marna gacmaha ayuu kor u qaadi jiray bacda takbiiri allahu akbarta gadaasheed isagoo gacmihii aan kor u qaadin buu allahu akbarta dhamaysanaya allahu akbar markaasu gacmaha ka dambeysiinaya marna saasuu yeeli jiray wa taaratan marna qablahu takbiirta ka hor buu gacmaha qaadi jiray oo markaa waxay noqonaysaa allahu akbar bay noqonaysa marka gacmihii oo kor loo qaado mar hore tageen bay allahu akbarta ka dambeynaysa saddexduba waa sax saddexda midkii aad samaysaba intuba waa sunada nabiga salawatu wasalam aleyh saas wa kaana wuxaa nabigu sal lay slam yarfacuhumaa labada gacmood mid kor u qaaduu ahaa mamduudatay alasaabici ayagoo faraho faru faruhu taagtaagan yihiin ayagoo farahoodu taagtaagan yihin macnaha waxaa laga wadaa allahu akbarta markuu leeya gacmaha qaadayo farihiisu way taagan yihiin muusan laabin mamduuda asaabic saasa laga wado faruhu waa taagan yihin saa iyagoo u taagan yihin bu macnaha xidhanaya ayib laa yufariju xaalo uusan kala geynaynin baynahaa faraha faraha ma kala geynayo walaa yadumuhaa mana isu dumayo farih maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa markuu gacmaha kor u qaaday waxaan ihi faruhu kor bay u taagnaanaya ma kala geynayo farihii midba meel ma geynayo saa ma odhanayo tafriijku waa saa inaad faraha kala fogfogeyso allahu akbar sama dannigana waxa weyaan inaad laabto wey macna oo sidaas tirahdo allahu akbar labadaa midna mu samayn jirto laakiin farihii isku dhowa caadi oo saas ayuu nabigu sal alay wasalam oo taagan buu qaadi jiray macna saasa laga wada wa kaana yarfacuhumaa mamduuday asaabici iyagoo macnaha farahoodu taagan yihiin ayuu kor u qaadi jiray laa yufariju xaalo uusan kala geynaynin baynahaa asaabeeda dhexdeeda walaa yadumuhaa ouna isu dumaynino uusan macnaha waxa weyaan laabaynin wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yajcaluhumaa labada gacmood mid yeelu ahaa markuu kor u qaado xagwa mankibayhi labadiisa garbood muqaabilkooda labada garbood yuu ku aadin jiray mana labada garbood yuu ku aadin jiray markuu kor u qaado qadarkaasu kor u qaadi jiray allahu akbar oo macnaha qaadida ugu sareysa waxay ku aadaysaa labada garbood sidaa uu samayn jiray ayb wa rubamaa waxaa laga yaabaa kaana inuu ahaado yarfacuhumaa labada gacmood mid kor u qaada xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labadii gacmood furuuca udunayhi labadiisa dhagood cartadooda labadiisa dhagood cartadooda marmar waxaa dhici jirtay kor u qaadida inuu gaadhsiiyo ilaa dhagaha cartadooda ilaah intaa inuu kor u qaado macna allahu akbar macna saa waa dhici jirta marmarna garbuhu la simi culamada qaar waxay leeyihin gacanta dhabarkeedu wuxuu la silmayaa garabka faraheeduna waxay la silmayaan yani dhagka cartooda saasay dhaha macana isagu laakiin sheekhu suu wato labada siyoodba waa laba siyoodo saxa haddaad dhagaha cartadooda la simtana waa sax haddaad la simto garbahaagana waa sax saas wey maana yani waxaa la diidan yahay dadka qaarkii waxaa jira salaada dhexda iskagaba wahsado cajs midhan ah gacmaha uu kor u qaadayu diidiyo allahu akbar bu iska dhig yani meeshan ba idinka fahmba allahu akbar in wax la dagaalamayaad mudda intaasu ka wahsa gacmaha uu kor u qaadayo macana marka kor qaad sunada saad uwaafaqo wadcu lyumna cala lyusra wadcu lyumna lug gacanta midig oo la dhigo la saaro cala lyusra gacanta bidix dusheeda iyo walamru amrid bihi arrinkaa la isku amro labadii gacmood markaad kor u qaadood ka soo celiso ayagii maxaa lagu samaynayaa midii midigta ahayd baa waxaa la dul saarayaa midii bidixda ahayd saas maan wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay waslam yadacu mid dhiga mid dajiye ayuu ahaa yadahu gacantiisa alyumna ee midigta iyo cala lyusra midda bidixdaa dul saari jiray wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda inaa anagu macshar alambiyaai nebiyada kulankooda cid walbo kulansan baa macshar la yidhahda ina anagu macshar alambiyaai nebiyada kulankooda umirnaa waxaana la amray bitacjiili fitrina afurkanaga inaan dadejino yani markay qoraxda saa u dhacdaba inaan afurno oo naan daahinin wy mana xidigihii ma soo bixin iyo xaadii lama arag iyo waxaas inaan la akriyo xaadii waa weli la arkaa iyo bitacjiili fitrina afurkanaga inaan dadejino wa taakhiiri suxuurina suxuur sanadana inaan dib dhigno oo suxuurka lagu dhaweeyo waaga berigiisa wy mana waa beriga lagu dhaweeyo ayb wa an nadaca inaan dhigno aymaanana midigyaalkanaga calaa shamaailina bidixyaashanada dushooda inaan saarno fi salaati salaada dhexe taana waa nala fara gacmaha lug gacmaha midig gacanta midig midda bidix inaan dul saarno markaan salaada ku jirnana waa nala faray marka inay ahayd sunatu lambiya baa laga qaaday jamiica nebiyadii rasuulkeena ka horreyay sal lay slam iyo isagaba in loo jiidayay arrintaa iyada in gacmaha midda midigtaa bidixda dusha laga saaro wa mara nabigu uu soo maray sal lay slam birajuli nin buu soo maray wa huwa isaga oo yusallii tukanaya nin tukanaya ayuu soo maray walxaal qad wadaca uu dhigay yadahu gacantiisa alyusra ee bidixda cala alyumna midigta uu dul saaray yani seebuu sameeyey saasuu sameeyey midig bidixdii buu sarraysiiyey oo midigtii buu hoos mariyey isagoo saa u tukanaya uu rasuulku soo maray sal lay slam faintazacaha wuu ka soo siiday xoog buu uga soo dhuftay gacantii bidix buu xoog usoo dhuftay ee sarraysay wa wadaca markaasuu dhigay alyumna midigtiisiibuu cala alyusra midii bidixda u dul saaray yani wuu u saxay nabigu sal lay slam yani intuu gacantii soo dhuftay oo labadii gacmood kala dhuftay buu bidixdii hoos mariyey midigtiina kor mariyey ruuxoo salaada ku jira hadduu wax khaldo salaada isagoo ku jiraa loo saxaa salaadis waxba yeeli mayso saas maa salaada isagoo ku jira waxaan ku arkay uganda waxaan ku arkay rag dhalinyaro cajo badan dadka qaar waxaa jira markay masaaji soo gelayaan maradaa u dheer sarwaalka masalan aanqoga ka hooseeya salaadii markay gelayaan baa marka la labalaabi kor baa loo laabi laalaabidaasi lama ogola inuu aanqoga ka hooseeyana lama ogola oo sheekhan see la yeeli way macana ma kor baa loo kaasi markaas adaa garanaya saad yeeli laha lanna markii hore la rabay inaad soo gaadiso marka waxay sameynayaan waxay arkayaan mid laalaabay oo kor u laabay isagoo salaadii ku jiray u fidinaya uga dhagaar wamara wuu soo maray birajuli nin buu soo maray nabigu sal lay slm huwa yusalii waqad wadaca yadahu lyusra cala lyumna fantazacaha wawadaca alyumna cala lyusra wadcuhumaa cala sadri labadii gacmood haddii laysu saaro xaggee la dhigaya intanan aan ku darno wa kaana wuxua nabigu sal lay slam yadacu mid dhiga wadcuhumaa dhe labadii gacmood dhigitaankooda iyo saaritaankooda cala sadri laabta la saaro wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yadacu mid dhiga alyumna gacanta midig calaa dahri kafihi kafkiisa dhabarkiisa ayuu dusha ka saari jiray kafkii alyusra ee bidixda ah kafku waxaynu nidhi waa gacanta qaybteeda hore sooma ayb wrusqi wacala rusqi wacalaa dahri rusqi dheh yani cumaacumta dhabarkeeda ayuu dusha ka saari jiray wasaacidi iyo dhudhow macnaa waxa weyaan kafka waxaa la yidhaahdaa meesha gacanta dhudhunkeeda iyo gacanta calaacasheeda iyo inta la socota ay iska galaan xubinkaas ayaa horta halka rusqi baa la dhaha meeshay iska galaan waa rusqi inta ka horeysa waxaa la yidhahdaa kaf baa la dhaha xagga wixii ka xigana waxaa la yidhahdaa saacid baa la dhaha waa dhudhunkii waay macana marka marmar wuxuu samayn jiray nabigu sal alay wasalam kafka ayuu dusha ka saari jiray saas way macnaha ayb marna wuxuu samayn jiray wuu yaro dursin jiray oo halkaas rusqiga oo kala baxa ah halkaas saari jiray marna waaba kasii fogeyn jirayoo dhudhunka ayuu saari jiray nabigu sal alay slam dhudhunka mar dhudhunka la qabto mar halkan la saaro iyo mar halkan la saaro intuba waa suganta macnaha ayb wa kaana yadacu lyumna calaa dahri kafihi kafkiisa dhabarkiisa ayuu saari jiray midigta kafkii alyusra ee bidixda ahay wrusqi wa calaa dahri rusqi cumaacumta dhabarkeeda ayuu saari jiray wasaacidi iyo dhudhunka dhabarkiisa wa amara wuuna amray bidalika arrinka asxaabu asxaabtiisu nabigu faray salawatullah wasalamu aleh sidaa inay yeelaanna nabigu waa faray sal lay slam wa kaana wuxuu axyaanan marmar yaqbidu mid qabta ayuu ahaa bilyumna midigta ayuu cala lyusra bidixda dusheeda ku qaban jiray ha markay isa saaran yihiin meeshii la saari laha waan sheegnay sooma ma uu la saaraya mise waa la qabanaya marmar nabigu wuxuu samayn jiray sal lay wasalam wuu qaban jiray labada gacmood ayuu isku qaban jiray oo midbaa midda kale lagu cantoobin jiray oo saa u qaban jirtay waa su banaanta in dusha uun laga saaro ee lagu qabaninna way banaanta labadaas siyoodba nabigu waa samayn jiray sal lay wasalam ayb wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay wasalam yadacuhumaa labada gacmood mid dhiga ayuu ahaa cala sadri laabta laabta ayuu saari jiray axaadiista kutusaysa laabta ama wax ka sarreeya ama wax ka hooseeya in la saaro labada gacmood waa ma sugna waa daciif kulligeed waa wada daciif xadiidka ugu roon waa xadiidkan oo odhanaya in la saaro shabka meesha laabta in la saaro macna waa labada naas dhexdooda wa hoos hadday uga dhacdana waa calooshi caloosha lama saaro hadday hoos uga dhsi dhacdana waa xanafiyadu meeshay saaraan qolada macnaa waxa weye hunuudda iyo taa iyago saa uhayaad arkaysa xadiis daciifa ku saaro waa sugnayn waa madhabkooda laakin sida raajixa waxa weyn in shabka la saaro laabta halkan in la saaro way macna ayb wa kaana yadacuhumaa calaa sadrihi laabtiisa ayuu nabigu saari jiray sal lay wasalam labadii gacmood oo isdul saaran wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yanha mid reeba can iliktisaari kelya qabsiga fi salaati salaada dhexdeeda iktisaar waa kelyaho la qabsado salaada dhexeeda saa inaad tirahdo macna saa inaad tirahdo waa kibraaniga siduu sameeyo macna ma ma ma banaano macna waa reebi jiray nabigu sal lay wasalam wahuwa iktisaarka la diidayna salaada dhexeeda in keliyaha la qabsada diidada la diidayna asalbu waa salbiga alladii salbigaasoo kaana uu ahaa nabigu sal lay wasalam yanhaa mid reeba canhu xaggiisa salbiga macnaha waxa wey waa yani ruuxa marka la daldalo oo saas looma daldalo gacmihii markaad marka keliyaha saar sidii wax daldalan oo kalead umuuqani sooma marka nah rasul lah sal lay slam can isalbi fi salaa saasaa laga wadaa mana xadiis saa kuso aroraya mana oo yani gacmihii mar hadday dhinacyaha u baxaan sidii ruux daldalan oo kalead umuuqanaysa sida hadda masalan ay yani sawirkan ay nabiyullahi ciisa ay yani macatab macatabka qaabkiisao kale marka noqonaysa macana marka noocaasoo kalea la diidanya wa huwa taas keliya qabsiguna la diidayna asalbu wey waa macnaha yani salbiga alladii salbigaasoo kaana u ahaa nabigu sal lay slam yanha mid reeba canhu xaggiisa uu reebi jiray wey wabillahi tawfiq sala allahu wasalam ala nabiyina maxamedi wa ala ali saxbi alxamdulilah rabi alcalamin وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى النظر إلى موضع السجود والخشوع وحباب وغلي النظر فير روحي سكني أفيريو إلى موضع السجود سجود ناشر يعني ناشر في السجود أيه وجهي فوق قوانا يهلكا إنه فيريو والخشوع إيه خشوع دي ببابو gacannimo masalo khushuucda macnaheedu muxuu yahay axaadiista kusoo aroortay iyo ruuxu meeshuu ku sujuudayo inaysan idhihiisu dhaafin oo meesha uu idhihiisa ku taago khushuucda asalkeeda waxaa la yidhahdaa yani isduleynta inuu adoonku ilaahay isu duleeyo subxaana watacaala oo muujiyo yani xubnihiisu inay xasilaan qalbigiisuna uu la socdo waxa uu akrinayo ama hadduu imaam leeyahay imaamkiisu usu akrinayo man waxa uu akrinayana uu tadaburo oo u fiirsado macnaha taasa marka waxay keenaysaa xubnuhu inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan oo ay xasilaan marka kadibna waxa uu akrinayo inuu macnaha uu ku ta'asuro oo macnaha ay saameyn ku yeeshaan ayb wuxuu yihi wakaana sal alay slam nabigu wuxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukanayo fa'fa'a midkii raariciya buu ahaa ra'sahu madaxi yani fa'fa'ada waxa la yidhahdaa markaas foorrinto wuu foorrin jiray oo hoos buu u raaricin jiray wa ramaa wuuna geli jiray nebigu sal lay slam bibasarihi ishiisa yani araggiisa wuxuu ku gani jiray wuxuu ku taagi jiray baa laga wadaa naxwal ardi dhulka xaggiisa yani meeshuu ku sujuudaya dhulka ee wejigiisu qabanaya halkaasuu isha ku taagi jiro kama leexin jirin yani ramaada macnaha ganida la yidhahda lakin waxaa laga wadaa isha ganideeda waa markaad isha ku fiiqdo ood ku taagto oodan ka leexinin mana halkaasuu ku taagi jiray madaxana hoos buu ufoorrin jiray ee kor ma uma qaadi jirin mana ayb walamaa dakala markuu galay nebigu sal lay slam alkacbata kacbada markuu galay kacbada wuxuu galay nebigu sal lay slam maalintii uu maka furtay sanadkii sideedaad markuu maka furtay oo asnaamtii kacbada taalay la jajabiyey oo laga saaray ayuu nebigu kacbada gudaheeda galay salawatulli waslamu caleyh maalintaa marka kacbada uu galay ayuu nebigu marka lamaa dakala markuu galay alkacbata maa khalafa muusan dabamarin basaruhu aragiisu mawdica sujuudihi meeshuu ku sujuudahayay muusan dabamarin yani ma tilaabin ayb xataa kharaja ilaa uu ka baxay minha kacbada ilaa uu kasoo baxay kacbada gudaheeda laba ragcadood buu nebigu kutukaday sal lay slam kacbada gudaheeda intuu galay marka meeshii wejigiisu uu qabanayay ishiisu maysan daba marin aragiisu ma daba marin manaa macnaha waxa laga wadaa mayna tilaabin mayna tilaabin oo dhanka shay umayna gudbin ee ishiisu waxay ku ekayd nebiga sal lay slam oo uu fiirinayey meesha wejigiisu qabanayay uu ku sujuuday macna saasuu ahaa ilaa uu kasoo baxay kacbada oo uu kasoo laabto salaadii ka dhamaysta macna wa qaala wuxuuna yihi nebigu sal lay wasalam laa yenbagii ma haboona an yakuuna inuu ahaado fi lbeyti beytka dhexdiisa marka ishii waxaynu nidhi ishii waxay aadaysaa oo lagu fiiqayaa oo isha la eegaya ruuxu markuu tukanayo meesha uu ku sujuudayo inuu lugihiisa hoostiisa fiiriyana ma aha inuu sida dadka qaarkii ay sameeyaan indhahaba isku qabtana maaha dadka qaarkii khushuucda iska raaraadiya yaa waxaad arkaysaa indhaha isku qabanaya indhaha in la isku qabtana lama rabo indhaho la isku qabto waarid maha ma soo aroori marka indhahana laisku qaban maayo indhihiina hal fartaada fiirin maysid korna inaan la fiirina way noo imaanaysaa meesha aad fiirinayso waa meesha aad ku sujuudayso halkaasaad macnaha eegeysaa ayb wa qaala wuxuui nabigu sal lay slam laa yanbagii ma haboona an yakuuna inuu ahaado fi lbeyti guriga dhexdiisa guriga ruuxu ku tukanaya dhexdiisa inuu yahay ma haboona shay-un xun shaygaasoo yani yushkilu mashquulinaya almusalii ruuxa tukanaya wax uu ruuxa tukanaya ku daaho oo mashquuliya oo uu fiirfiirintooda iyo daawashadooda ku mashquulo guriga dhexdiisa inay yaalaan ma haboono bu nabigu sal meeshaa ruuxuu ku tukanaysa macnaheed waxa weye yani meesha aad ku tukanayso iyo hortaada wax ishu ay u bogto oo ishu aynan yani waxa ku mashquulsho waa inaad ka fogeyso saas daraaddeed baa masaajida aan loo ogoleen qurqurxinta faraha badan masaajida caadatan waxaa la rabaa un macnaha dhismaha wax ka badan inaan loo yeelin laakiin dhaldhalaalka faraha badan ee laga laalaadinahayo iyo derbiyada wax lagu dhadhajinahayo iyo lama rabo waxaa waxaa yani loo diidaya dadka musalliinta tukanaya yaa la diidayaa inay daawasho iyo akrin iyo waxsaasoo kalea inay u galaan oo salaaddii ka mashquuliso marka wax kasta oo salaada ruuxa ka mashquulin kara waa in laga fogeeyo wy macna iska badaa macnaa waxa wey maratay dhalooyin laga soo laalaadiyo iyo nalal lagu xidho iyo iyaga iska badaa macna daaska waxaa la rabaa derbigaa waxaan ahayn in macnaha aan lagu samaynin saas weya ayb wa kaana wuxu nabigu sal lay slam yanha mid reebo ayuu ahaa can rafci lbasari aragga iyo isha in loo kor yeelo ila samaai samada xaggeeda xagga sare xagga sare in aragga loo qaado oo kor la fiiriyo yuu nabigu diiri jiray sal lay slam dadka qaar baad arkaysa iyagoo salaada ku jira yaad moodaysa haddana inay xidigaha tirinayaan ama macnaha waxa weeyaan kor wax ka daalacanaya laba rag kor waxaad ka fiirin ma jiro hoosta meeshaas yani waxa weya aan soo sheegnay oo meeshaas ku sujuudaysaa ishaadu inay dhaafto laba rag ayb wayuakidu wuuba adkaynayaa nebigu sal lay slam fi nahyi reebidda dadka laga reebo ayuu adkeeyey maxaa laga reebaya in kor la fiiriyo arrinkaa waaba adkeeyey nebigu sal lay slam oo si adag buu uga hadlay xataa qaala ilaa uuba ka yidhi layantahiyanna way ka reebtoomayaan aqwaamun dad kuwaasoo yarfacuuna kor u qaadaya absaarahum indhahooda ila samaai xagga sare fi salaati salaada dhexdeeda way daynayaan arrinkaa isaga ah aw amase hadday dayn waayaan laa tarjicu usoo laaban mayso ilayhim iyaga indhihii kusoo noqon maayaan yani waa laga qaadi wey wa fii riwaayatin waxay ahayd aw amase hadday dayn waayaan latukhdafanna waa la dafi oo waa la dafi absaaruhum indhahoodaa la dafi yani waxay halis ugu jiraan wey hadday dayn waayaan inay kor fiiriyaan oo salaada dhexdeeda fiirinta ay kor fiirinayaan indhaha kor ay u taagayaan hadday dayn waayaan waxay halis ugu jiraan in indhahaba laga qaato saas maan indhahaba in laga qaato on laguba soo celininba oo aragga dhanba uu dhaafo taasay halis ugu jiraan oo khatar ugu jiraan balale man saas yani ilahi subxaana watacaala inuu ku ciqaabo waa suurtagal waa suurtagal macnaha oo waxay lamid tahay ruuxa imaamkiisii oon sujuuddii ka toosin ama rukuucdii ka toosin asagoo kasoo hortoosayay yuusan ka cabsani bu nabigu sal lay slam in madaxiisa madax dameer loo loo rogo madaxiisa in madax dameer laga dhigo marka waa ciqaab ay halis tahay ruuxa inay ku dhacdo macnaha ciqaabta marka keeni karta in indhihiiba lagaa qaato oo nicmadii weynida indhaha laguga seejiyo oo lala tago laguma soo celinin ficilka ay ka dhalan kartahay waa ficil inuu xaaraam yahay markaas kutusay macnaha yani inuu shay weyn yahay maxaa yeele shayga indhaha loo qaadani oo lagaaga qaadi oo lagugu ciqaabiy in indhihii lagaa qaato waa shay yar ma ah shay furud maaha macnaha marka inay macnaa waxa weyaan arrin adag ay tahay baa laga qaadan macna layantahiyanna weydayn bu nabigu sal lay slm oo weydaynayaan aqwaamun dad oo yarfacuuna kor u qaadaya yarfacuuna kor yeelaya absaarahum indhahooda ila samaai xagga sare u kor yeelaya fi salaati salaada dhexdeeda aw amase laa tarjicu usoo noqon mayso indhihii indhihii baan soo laabanayna ilayhim iyaga wa fii riwaayatina waxay ahayd aw amase latukhdafanna walle waa la dafi oo waa la dafi absaarahum indhaha laga dafi macnaha wa fii xadiisin aakhar xadiis kale wuxuu ahaa faida sallaytum xadiidkana dhexdiisa waxaa ku yimid oo kusoo arooray faidaa sallaytum haddaad tukataan haddaad tukanaysaan oo salaad ku jirtaan falaa taltafituu ha midicsanina yani jalleecada inaad dhinacyada fiirfiirisood xagga fiiriso oo aad daawasho gasho taasaa macnaa la jeedinaya falaa taltafituu dhinacyaha ha fiiraninoo ha jalleecina maxaa yeele faina allaha alle yansibu wuu taagayaa wajhahu wejigiisa ayuu liwajhi cabdihi addoonkiisa wejigiisa yani waxa weya ku taagaya fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda markuu salaada ku jiro maa lam yaltafit hadduusan milicsanin yani ilaahay wejigiisa wuxuu qaabilinayaa addoonka wejigiisa in markuu salaada ku jiro goormo wey markuu qaabilinayo waa intuusan addoonku milicsanin hadduu addoonku yani wejigiisa duwo oo ama dhankaa u duwo ama dhankan uduwo midig iyo bidix midku doona ha u duwe macnaha ilaahay wejigiisu qaabilsanaa waa ka duwanaya marka saas man marka culamada qaar waxay yihahdaan saasaa loo daynaya xadiidka ilaahay wejigiisuu qaabilinaya sifaadkay ka mid tahay oo faraha laga qaadaya intaasa lagaga baxay qaarna waxay yidhahdaan naxariista ilaahay baa qaabilaysa laga wadaabay maana yani naxariista ilaahay baa soo qaabilaysa markuu jalleeco ama uu dhinaca fiiriyo naxariistii wejigiisa kusoo aadanayd baa ya macnaa wax way iska tegay oo laga qaadaya saas way dhahaan laakiin siisa in la isaga daaya fiican ayb faina allaha alla yansibu wuu taagayaa wajha wejigiisa liwajhi cabdihi addoonkiisa wejigiisuu ku taagaya oo macnaha ku aadinayaa wey fii salaatii salaadiisa dhexdeeda maa lam yaltafit hadduusan milicsanin wa qaala wuxuu ihi aydan ku noqonaya can italafuti yani milicsiga wuxuu nabigu sal lay slam ka yidhi ikhtilaasu wayaabu nabig sal lay slam milicsiga dhinacyaha la fiirinayo iyo dhinacdaygu ikhtilaasun waa dafid oo yakhtalisuhu uu dafayo ashaydaanu shaydaan baa ka dafay min salaati alcabdi addoonka salaadiisiibuu ka dafay macnaha ruuxa markaad arso dhinac fiirinaya salaadna ku jira salaadiisii oo shaydaan ka dhafo la cararay buu sii fiirinaya waxaasoo dhan waxaa lagaga hadlaya indhaha kor fiirinaya ruuxa kor daawanaya qalbigiisa khushuuc kuma jirto maxaa yeelay law khashaca qalbuhu la khashacat jawaarixuhu wey hadduu qalbigiisu khushuuc ku jiri lahay xubnihiisuna way khushuuci lahay qalbiga hadday khushuuci ku jirto indhuhuna waa khushuucaya meel dadayi maayaan dhinacyaha ruuxa jaleecayay marna xagga fiirinaya mar xagga fiirinaya daawashada ku jirana qalbigiisaa khushuuc ku jirin hadduu qalbigiisa khushuuc ku jirto indhihiisaa khushuucilaayo xubnihiisaa khushuucilaha saas way macana marka yani axaadiistan oo dhan waxay ku saabsan yihiin khushuucda خشوعده ومعناها صلاة ده يعني وضنه هذا شيء والبوضنه ليه في رحاب ليه صلاة ده في رحاب كده وخشوعده حديث حسن سير النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان كوحد يعدونه إن أمضى خشوعده لا يقعب صلاة ده هذا إلى مساجد من أو جماع يعني مسجد الجماعة أنت توقف أنت تضرب كنت كليان هل روح خشوعتنا لجوه يعني معناها خشوع ده القاضي دولاب النبي صلى الله عليه وسلم saas macna malaha waqtiyada oo kale soo salaada adigu xisaabtamayaad gel aba xisaabtamayana waa ka bix saas macna yani qalbigaagu waa maqan yahay laakiin jirkaagii baa jooga afarta ragcadood ama saddex ragcadood goor la dhameeyay ma taqaanid macna ayib اختلاف بسيط يا بلوغ صلى الله عليه وسلم أو يختلسه أضفي الشيطان الشيطان من صلاة العبد أدوه في صلاة في أضفي معنا صلاة في أي وحكة ضفي أو خشوع دي خير تدي أجل كهر لا يقار كلام إذا نسري معنا طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله إلهي كزول مايو مقبلا إنه يهمد قابلتان على العبد أضعك إنه كتشير قابلتان يهتزول مايو في صلاة ثلاثة ثلاثة في صلاة ثلاثة حال وكل احتراء أضعك مرضو صلاة كل احتراء ما لم يلتفت هدوسا شلعين ولنعيها إيجين أضعك فإذا صرف هدول ليحيو أضعك وجهه وجهه هدول ليحيو وماشي وكو أدناء يقبلدي وكدوه انصرف وكل معناه وكل حنيا الله سبحانه وتعالى عن حجي هذو معناها وجهي سميسو كو ادنا كدو هنا عميلك اما بيخ له ادو قالنا وجهي سو كل حسنيا معناه انصرف عنه يعني وا كيلنا يايو وجهي سو كدوانيا حديث يورن سو مرني ولا معناه معناه طيب marka iltifaatka dhinacyaha la fiirinayo ayaa macnaha xadiistaasi ay jirin wanaha wuu jiray nebigu sal lay slam can halaatin saddex arrimood buu nebigu jiray sal lay slam can nuqratin mar afgelin oo ka nuqrati diiki diika mar afgelintiisa oo kale yani hal mar markuu biyaha afka geliyo yaa nuqra la yidhaha hal mar intuu afka ku dhufto kawiyo markuu kala soo boodo baa la yidhahda wa iqcaa'anna nebigu waa rabay sal lay slam iqcaa'an yani fadhidaan yarayn iyo waxba dhihi jireen lakin waxa weeyaan salku fadhiis oo ka iqcaa'i lkalbi eyga salku fadhiisihiisa oo kale ah kaana nebigu waa diiday sal lay slam والتفات النبي وادي صلى الله عليه وسلم عن التفات البريبي يعني ملعتي وكالتفات الثعلبي ضوعدة ملعتي كده وكلا يعني بين عبي سيدة ضوعدة ابن عيه أفير سوى كلا أنا نبي وادي صلى الله عليه وسلم صدح الرمض بصلاة لحيد الله خير صدح يوضو واحد دبيعة أوليهم صدح حيوان إذا كباد وياني دجاجة أما الديخو سيدو ديها أعباء كلا ومعناه وحلقه وضع سجودي سوى آه sujuudi intaad madaxa qub kaga fiirso dhulka inaad kala soo boodo taasi waxa weeyaan waa digaag ama diif biyo cabay oo kale caada waxaa lagu yaqaanaa markuu biyaha afka geliyo inuusan kusii haynin soo ma hal mar buu afgelina waa kasoo bixina markaasuu yani waxa weye liqaya haddana wuu ku celinaya qub buu ka siina wuu liqaya marka taasoo kaleeta sujuudaadi inay noqoto nebigu waa rabay salawatullahi waslamu caleyh maxaa la rabaa waxaa la rabaa haddaad sujuuddo inaad muddo wejiga dhulka ku hadlo oo dhuma'niinadii iyo xasiloonidii sujuudda aada la timaado macna eedan durba wejiga dhulka kala soo boodin ayb talabaadi waxa weeyaan iqcaa'anka iqcaa'i kalbi waa qaab uu fadhiisto eygu iqcaa'anka iqcaa'i kalbi waxa weeyaan markii la yidhahdo hala sawiro waa in aad salka ku fadhiiso dhudhumadana aad taagto iyo bowdiyaha gacmahana aad dhulka dhigato sheekh walada u fadhisaas sidaas wilaashkaa ku fadhiya waa محمد سوف اليوم معنا يعني لابد النبوط ليش في استاجان ممكن قبلية سلكنا ممكن قبلية بوجيه نواتاجيه لمدي نواتاجيه لابد يقعمودنا جوال بهايا قاسم معنا سياس وإفعاء كي إفعاء إيجا أفرس إيجا أي أفرس معنا وصاته مفرس يعني وحوية لابد النبوط وكتا سنة كونا جلال بكتيران وصلكنا وكفرية saas oo kale tahay macna marka iqaacanka iqaac kalbi salaada marka waxa la diidan yahay markaas oo kale in loo fadhiisto waa marka ataxiyaadka way macna ataxiyaadka qaab fadhiga loo fadhiisto inaad saas oo kale u fadhiisato lama ogola ama salaadiiba fadhi markaad ku tukanayso inaad saa u fadhiisato lama ogola ayb qaab fadhigaana ayadana nabigu waa reebay salawatullah waslamu caleyh waxaa jira oo axaadiista kusoo arooray iqcaac kale oo isagana macnahaas oo kale kusoo arooray iqcaa'an oo qaad fadhiya isaguna laakiin banaan taasi waxa weeyaan waa sida dad badan ay u fadhiistaanoo faraha nuska lugaha farahooda siidooda intaad dhigto lawyahana dhigato inaad markaas salkaaga ku fadhiisiiso cidba ha sidaas oo kale macna sidaas see ku fadhiya wa yani waxaad ku fadhiisanaysaa cidbahaaga cidbahaad ku fadhiisan lawyuhuna dhulkay hayaan faraha laguhuna dhulkay hayaan salkaaguna xagee ku fadhiyaa cidbahaad ku haysaa fadhiga noocaas oo kale ah isagana waxaa la yidhahdaa iqcaa baa la yidhahda lakin waa banaanya waa banaanya inaad u fadhiisato oo markaad yani waxa weyaan maaragtay inta badan waxaa loo fadhiistaa marka yani labada yani sujuudood udhaxaysa sooma waa loo fadhiisan karaa ama markaad atixiyaadsanayso haddii mid boosku ciriiri kugu noqdoo kale waa loo fadhiistaa sooma marka qaabkaasoo kaleeto waa sax oo dhib kuma jiro laakin waxaan ukeenay un isagana axaadiista qaarkood waxaa kusoo arortay iqcaa baa la yidhahda isagana waa isku magac laakin qaabkay ku kala gedisay ka la diidan yahay marka waxa wey waa iqcaaan ka iqcaa ilkalbiyo kii horeen tilmaanay wey maana qaab fadhigii hore wey maana kan laakiin waa banaanya ayib midda saddexaad ee xadiis kusoo arortay nabigu diiday sal lay slam waxa weeyaan waa dhinacdayda sida dawacadoo kale weligii dawaca ma aydhisan iltifaatan kailtifaati saclab dawacadu markay ordayso yani saasay dhinacyaha u daydaan saas uma orada iyadu horteeda fiirinaysa ma ordayso yani mar dhinacay day mar dhinacay day mar dhinacay day saas uma orada macna marka taasoo kalena rasuulku waa diiday salawatullah waslamu caleyh waxaa la rabaa marka inaad macnaha saan soo sheegnayba meeshaad ku sujuudaysa aad fiiriso wejigaaguna halkaa ku aadanaado laakiin aadan wejigii bidix iyo midig midna aadan la aadin iyo yani waxa weyaan tawajihaaga soon ayib wanaha wuu reebay rasulka sal lay slam can halaatin saddex arrimood buu reebay can nuqratin ayuu reebay nuqradu macnaha waa kawintaa diigga uu biyaha kawinayo man yani mar afgelin oo ka nuqrati diigki diigga yani kawintiisa ama mar afgelintiisa oo kale ah uu biyaha afgeliyo ama wuxuu cabaya wa iqcaaan buu nabigu sal lay slam diiday yani salkufadhiisi oo ka iqcaai lkalbi eyga salkufadhiisiga soo kale ah salkufadhiisigu waa inta ugu muhiimsan laakiin waxaa raacsan salkoo keliya lagu fadhiista keliya ma waxaa raacsan macnaha dhudhuntiio la taago dhudhumadiio la taago iyo lawihiio la taago iyo gacmihi dhulka la dhig intaaso dhan baa la socda maana waltifaatin wa can iltifaatin buu nabigu reebay sal lay aslam milicsi ama dhinacday oo kaltifaati saclabi dawacada dhinacdaygeedoo kale taas wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yaquul mid yidhaahda salli tuko salaata muwadicin mid sagootinaya salaadiisoo kale tuko kaanaka sidii adiga oo taraahu ilaahay u arkayo kale sida adigoo ilaahay arkayo kale u tuko macnaheed waxa weye sidii adigoo salaadii sagootinaya oo salaad aad tukato tani kuugu dambayn doonto sidiisoo kale u tuko haddii hadda lagu yihahdo cishaha inugu soo socdaa salaadaa tukato kuugu dambayn doona wixii ka dambeeyana qabri iyo aakharaa lagu sii qaadi salaadaas dareen intee leeg baad ku tukan ha khushuucdaadoo dhan baa ahlu aakharaad isku tirin adduunye iyo xisaabtankeedii iyo kalkuleetarkeedii iyo wixii aad xisaabin lahayd khalaas salaadaa ma soo gelahayaan marka salaad kii kuugu dambaysay sidii adigoo sagootinayo kale u tuka buu nabigu sal lay slam sidii adigoo alla arka oo kale oo hortaada uu ka muuqdo hadduu alla subxaana watacaala kuu muuqdo ood arkayso hade wax kale isku mashquulin mayso ha isagaa unbaad isku mashquulin sooma marka qalbigaaga wax kale yuusan gelin wey macna fa in kunta maxaa yeelay fa in kunta haddaad tahay laa taraahu midaan arkaynin alla subxaana watacaala fa inahu isaga ayaa yaraaka ku ah haddaadan adigu aadan arkaynin oo indhahaagu aynan qabanaynin isagaa ku arka oo qalbigaaga xoolaha xisaabinaya arka oo ninkaagan jismigiisu meesha taagan yahay qalbigiisuna adduunye ku foofay wuu ku arkaa kama qarsoonide waxaad ula dhaqantaa sidii adigoo arkayoo kale sidaasoo kale salaada u tukayo macnaha oo salaad khushuucdeedii iyo yani waxa weye iskuleynteedii iyo khuduucdeedii iyo yani tadaburkeedii iyo kulli idil yahay salaad noocaasa tukabu nabigu sal lay slam wayaqulu nabigu wuxu leh sal lay slam man maa min imri'in ruux ma jiro ruuxaasoo taxduruhu ay ku imaanayso salaatun salaad salaadaasoo maktuubatun la waajibiyey ruux salaad waajibi ay kusoo xaadirayso waktigeedii kusoo gelayo ma jiro oo fa yuxsinu markaa wanaajinayo wuduu'ahaa weysadeeda